ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha jumaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah maalinkii sagaashan iyo toddobaad ciidamada yahuudda oo duqaynaya jiida ghaza saraakiisha yahuudda oo quuska muujinaya dagaalka ay kaga jiraan ghaza nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro khasaare dhaliyey ka fulisay waddamada burkina faso iyo maali midooda macallimiinta dalka etoobiya oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin heshiisku sheegii lagu siiyey badda soomaaliya iyo maxaynu ka ognahay qisada maxbuus amerikaan yahuudi ahaa oo isagoo shahiida ku dhintay xabsiyada alqaacida qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maalinkii sagaashan iyo toddobaad ciidamada yahuudda ayaa duqaynaya jiida ghaza iyadoona dhinaca kale saraakiisha yahuudda ay quus ka muujinayaan dagaalka ay kaga jiraan ghaza wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira jiida ghaza waxaa warbixintan ku egaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii sagaashan iyo toddobaad ayuu galay dagaalka iyo xasuuqa ay yahuuddu ka wadaan jiida ghaza oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee falastiin ee ku hor jira gumaysiga saayuuniyadda waxaana saacadihii lasoo dhaafay la soo warinayaa silsilado duqeymo ah oo ay yahuuddu ku beegsadeen dadka maatida ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa la diiwaangeliyey ugu yaraan afar iyo toban xasuuq oo ay ciidamada yahuudda u geysteen dadka muslimiinta ah inta la ogyahay waxaa duqeymahaasi ku shiiday ku dhowaad laba boqol oo ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo u badan caruur iyo haween duqeymaha ay geysanayaan yahuudda waxay weli si gaara ugu badan yahay deegaanada dhaca bartamaha iyo koonfurta jida ghaza halkaasoo ay ku nool yihiin badi dadka falastiiniyiinta ee kasoo barakacay waqooyiga jida ghaza kaamyada albarij iyo almaqaazi ee dhacbartamaha jida ghaza ayaa ka mid ah goobaha martigelinaya duqeymaha arxandarada ee saacadihii lasoo dhaafay magaalada qanyoonis ee koonfurta jida ghaza waxay ka mid tahay meelaha ay duqeymuhu ka dhacayaan madaafiic haleeshay guri ay dad shacabah deganaayeen ayaa waxaa ku shiiday ugu yaraan afar ruux kuwaasuu saddex ka mid ah ay caruur yihiin magaalada rafax ee dhacda koonfurta jida ghaza soona xigta xuduudda masar ayaa ka mid ah goobaha ay duqeymuhu ka dhaceen saacadihii aynu soo dhaafnay ciidamada yahuudda ayaa beegsanaya beeraha ay dadka teendhooyinka ka dhisteen ee rafax wariyaal ku sugan rafax waxay soo warinayaan in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda duqeyn ku dileen shan ruux oo afar ka mid ah caruur yihiin kadib markii ay ku garaaceen madaafiicda goobta rafax ayaa waxaa hadda ku sugan dad aad u fara badan oo kasoo barakacay waqooyiga iyo koonfurta jida ghaza iyagoo halkan soo gaaray si ay uga badbaadaan duqeymaha yahuudda laakiin waxaa muuqata in meel ka mid ah guud ahaan mandiqada jida ghaza uu aaminna aanay jirin islamarkaana ka caagan duqeymaha yahuudda waxaana dadka kusoo barakacay rafax ay sheegayaan in xitaa haddii xuduudda masar loo furo aanay ka bixi doonin dhulkooda tani waa hooyo falastiiniyadda oo kusoo barakacday rafax waxay sheegaysaa inay laba gorba dhiman lahaayeen sidaas daraaddeed ay doonayaan inay dhulkooda ku dhintaan oo aanay dibno u barakici doonin inay guryahooda ku laabtaan mooye احنا جينا هنا على حدود مصر نقعد هنا مش مستنيين انهم يفتحوا لنا المصريين بدناش نروح على مصر احنا قاعدين هنا waxaan imaannay meel u dhow xuduudda masar halkan ayaan iska degnay mana sugayno in xuduudda naloo furo sideedaba ma rabno inaan masar aadno halkan ayaan degannahay keliyana waxaan raadinaynaa goob aamin ah waxaan rabnaa inaan halkan ku helno amni aan ku haysan karno carruurteena waxaana loo sheegay in xuduudda masar ay nabdoon tahay sidaas darteed ayaan halkan u nimid sideedaba hal mar oo keliya ayaan dhimanaynaa marka meel aan u soconno ma jirto xitaa haddii yahuuddu halkan noogu yimaadaan teendhooyin ayaan halkan ka dhisannay ma jirto goob aamin ah yahuuddu waxay rabaan inay halkan yimaadaan ha iska yimaadaan hadday doonaan waa uun hal geeri halkaynu aadaynaa marka xasbiya allaahu wa nicma alwakiil يمنا وقاعدين آه. فيش امان ولا في منطقه خلاص يجينا يعدوا اليهود بدهم يعدوا يعدوا في موتي واحده خلاص لوين بدنا نرحل وين ضايل نروح خلاص حسبنا الله ونعم reer khaza inkastoo ay waajahayaan xaalada adag oo dhanka nolosha ah haddana waxay yihiin dad sabraya oo cudwaanka sahayuuniyadda kaga hortagaya iimaan iyo sabar culimada iyo waayeelada waxgaradka ayaa qayb ka qaadanaya sabarsiinta dadka muslimiinta ee dadkii ay jeclaayeen saacad waliba ku shiidaya duqeymaha yahuudda kani waa waayeel falastiiniya oo aqoon u leh diinta islaamka wuxuu sheegayaa inay la gudboontahay reer khaza inay adkaystaan oo ay sabraan isagoo ka dulhadlaya goob la dhigay meydadka dad badan oo shuhado ah ayuu sheegay inuu allah la jiro ayna sabraan هؤلاء أشرف من كل من كل الخونة shuhadadan way ka sharaf badan yihiin dhammaan khawanada iyo kuwa caadiyeystay xiriirka ay la leeyihiin yahuudda way shallaayi doonaan kuwaas xiriirka la samaystay yahuudda waxaan nahay dad hodan ah allah fadligii hubkeena xagga alle ayuu ka yimaadaa waxaa la inaga taageerayaa xagga samada allaah ayaana taageeraya ha murugoonina ha murugoonina alle ayaana la jira ha u ooyina shuhadada
لا تحزنوا إن الله معنا لا تبكوا على الشهداء dhinaca kale ciidamada yahuudda ee ku sugan jida khaza ayaa wajahaya xaalad adag waxayna la kulmayaan dagaallo culus oo lagu dhigbixinayo kuwaasoo ugu imaanaya kooxaha muqaawamada falastiin kooxaha muqaawamada waxay saacadii lasoo dhaafay baahiyeen muuqaallo ay ku soo bandhigayaan weeraro qaraxyo iyo kamayna iskugu jira oo ay la bigsanayaan ciidamada yahuudda waxaana ay muuqaaladani muujinayaan dhiigbaxa aan kala joogsiga lahayn ee yahuudda ku gaaraya khaza mid ka mid ah weerarada lagu soo bandhigaya muuqaalka waa kamiin ka dhacay xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza waxaana lagu dilay in ka badan toban askari oo yahuudda ah ciidamada yahuudda waxay marba marka ka dambeysa qiranayaan in khasaaro culus gaarayo ciidankooda saacadihii lasoo dhaafay waxay shaaciyeen in khaza lagu dilay sargaal yahuudiya iyo ciidamo kale inkastoo aanay si dhaba uga hadlaynin khasaaraha rasmiga ah haddana warbaahinta yahuudda ayaa dhammaantooda waxay isku raacsan yihiin in xaaladdu ku culus tahay ciidankooda barnaamijta wareysyada iyo doodaha ka baxaya tiifiyada yahuudda ayaa dhammaan dadka ka qaybgalaya waxay sheegayaan in xaalku sahlaneen tani waa sargaalad yahuudiyadda oo ka tirsan ciidamada keedka waxay sheegaysaa in haddii uu sii socdo dagaalka khaza ay ka dhigan tahay in yahuuddu iyaku isdileen sidaas daraaddeedna inta aanu xaalku sidaas noqon ay habboon tahay in xukuumadda netanyahu ay qaadato go'aan geesilimo leh oo lagu soo afjarayo dagaalka khaza
כן.
אני אה, לא אה, עכשיו באה לפתח איזשהו אה, אה, מחאה.
siyaasiyiintu waa kuwa inoo keenay fashilkan waxaan halkan u fadhiyaa inaan arrinkaasi caddeeyo ee ma wado kacdoon siyaasadeed ilaan hooshayda ma ahan waxaan joognaa fagaaraha dagaalka arrimahanna si toos ayaan u aragnaa waxaad uga sheekaynaysaan gudaha istuudiyahan iyo waxay siyaasiyiintu sheegayaan ma ka tarjumayaan waxa fagaaraha iyo waaqica ka jira haddii aan kusii soconno xaaladan waxay ka dhigan tahay inaan annagu isdilnay waxaan rajaynayaa dadka halkan fadhiya iyo kuwa guryaha naga daawanayaba inay og yihiin inaan ku jirno dagaal jiritaan haddii aanay dowladdu bedelin siyaasaddeeda oo aanay ka gudbin labalabeenta islamarkaana noqon xukuumad geesi ah oo qaadan karo go'aamo geesinimo leh oo aanan ku laaban waxaan horay u soo tijaabinay maadaama lagu soo fashilmay waxaan kusii soconnaa fashil adag waxaan ka hadalnaa soo celinta maxaabiista laakiin waxaa waajib ah inaan ka hadalno soo celinta amniga על אה, דברים שניסינו בעבר ולא עובדים, אנחנו בדרך לכישלון שהוא אדיר. וזה גם השבת החטופים, אבל זה גם השבת הביטחון.
ra-iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu oo maalmihii hore aada u hanjabayey sheegayna inaanan ghaza ka soo bixi doonin ayaa hadda wuxuu shaaca ka qaaday inaanay doonaynin in ay la wareegaan ghaza sidoo kalena aanay duulaan ku haynin reer ghaza arrinkan ayaana loo micnayey meed ka tarjumaya fashilka netanyahu inkastoo netanyahu sidaasi sheegayo haddana duulaanka yahuudda ee ghaza ayaa la rumaysan yahay inaanu halkani ku ekaani doonin haddii aanay ummadda muslimkaa ka hortegin yahuudda mid ka mid a siyaasiyiinta ugu caansan yahuudda ahna qoraa warbaahinta ku daabaca maqaalaadka kala duwan ayaa sheegaya in yahuudda haddii ay yihiin ay ka go-an tahay inay qabsadaan magaalooyinka maka iyo madiina aafi libkin ayaa muuqaal uu ku beeyey baraha internetka wuxuu ku sheegay inay la wareegi doonaan lubnaan saynaa iyo guud ahaan dhulka xarameenka oo ay ku jiraan magaalooyinka barakaysan ee maka iyo madiina I believe eventually our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates.
waxaan aaminsannahay in xukuumaddeenna ay gaarayso laga soo bilaabo lubnaan ilaa saxaraha weyn oo ah dhulka boqortooyada sacuudiga kadibna waxaan isku xiri doonnaa badda dhexe ee mediterayaanka ah ilaa webiga alfuraad dacalka webigana waxaa ku nool kurdiyiinta waana saaxiibbadeenna marka waxay tani ka dhigan tahay in badda dhexe aan marsannay gadaal kurdiyiintuna ay horteenna ku aadan yihiin lubnaan oo dhabtii u baahan waardiyeynta israa'iil iyaduna waan qabsanaynaa waxaan kaloo qabsan doonnaa maka madiina iyo saynaa dhulkaas oo dhammina waan nadiifin doonnaa Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take uh, Mecca, Medina, and Mount Sinai and Well- pu- purify those places.
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali mujaahidiinta jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin ayaa weerar xoogan ka fuliyey dalka burkina faso iyo maali kuwaas oo lagu dilay toban askari oo ka tirsanaa xukuumadahaas haddaan ka hormarno dalka burkina faso weerar xoogan ay ciidamada mujaahidiinta galbeedka afrika ku qaadeen fariisina askarta xukuumadda burkina faso ku leeyihiin tuulada sanga ee wilaayada faat waxaana weerarkaas ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira naf iyo maal intaba war ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana ay baahisay mu'asasada azalaaqah ayaa lagu faahfaahiyey weerar lagu qaaday askarta xukuumadda burkina faso waxaa bayaanka lagu sheegay in ugu yaraan toddoba ka mid ah ciidamada xukuumadda lagu dilay weerar xoogan oo ka dhacay gudaha burkina faso halka kuwii soo haray cagaha ay wax ka dayeen waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta gacanta ku dhigan laba gaari oo ka mid ah gaadiidka dagaalka oo iskaga carareen askarta xukuumadda burkina faso iyo hub noocyo kala duwan leh oo ay ku jiraan qoryaha fudud iyo kuwa culus sidoo kale waxay mujaahidiinta dabqabadsiiyeen gaadiid kale oo xirada uga carareen ciidanka la weeraray waxaana gaadiidkaas ka mid ah mid gaashaaman mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay sidoo kale weerar ku qaadeen askarta xukuumadda maali oo ku sugnaa tuulada dayaga sango ee wilaayada moobti si la mid ah kii hore weerarkan ayaa sababay waxyeelo kala duwan waxaa weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan laba ka mid ah ciidanka xukuumadda maali ciidamada mujaahidiinta waxay weerarkaas kusoo furteen laba qori saddex qori oo dhishiika ah saddex qori oo bekem ah hal qori oo r b g ah toddoba qori oo nooca ak 47 ah iyo sanaadiiq ay ku buuxaan rasaas waxaa sidoo kale inta uu socday dagaalka la gubay qaar ka mid a gawaari ay ka mid yihiin kuwa gaashaman ayaa lagu yidhi war ka soo baxay mu'asasada azalaaqa maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ku xihan alqaacida ayaa sii laba jibaaray weeraradooda ka dhanka askarta xukuumadaha maali burkina faso niger maleeshiyaadka murtasaqada fangar iyo dowladaha kale ee ku yaala mandiqada kuwaasoo dhibaato daran ku haya dadka muslimiinta geeska kale ururka iskaashatada mucalimiinta etoobiyaanka ayaa si aad ah usoo dhoweeyey heshiiskii badda loogu saxixay dowladooda iyagoona abey axmed ku sifeeyey iyagoona abey axmed ku sifeeyey hogaamiye halyey ah mas-uuliyiin u hadlay iskaashatada mucalimiinta etoobiyaanka waxay sheegeen inay soo dhoweynayeen tallaabada abey axmed u qaaday qowmiyadaha u dhigay badda cas ee muhiimka u ah nolosha in ka badan labaatan milyan oo qof oo etoobiyaan ah madaxa ururka a t n inka lagu magacaabo yohanes beenti ayaa sheegay in tani keliya ay ku sifeen karaan heshiis taariikhi ah oo weligood aan filayn balse muuse biixi uu rumeeyey riyadii ay muddada ku taameeyeen wakaaladda wararka etoobiyaanka waxay soo taminaysaa tobanaan xafladood oo ka dhacay gudaha dhisababa iyo duleedkeeda dhammaan waxaa lagu soo dhoweynayaa tallaabadii muuse biixi abey axmed ugu saxiil labaatan kilomitir oo ka tirsan badda soomaaliya ugu dambeyntii mid ka mid ah saldhigyada maraykanka ee ku yaala dalka ciraaq ayaa lagu soo riday diyaarad nooca daroonista ah maamulka gobolka kurdistan ee dalka ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in nidaamka difaaca hawada uu soo riday diyaarad nooca daroonista ah oo ay ku rornaayeen waxyaabaha qarxa diyaaradda waxaa lagu soo riday garoonka arbil oo saldhig u ah ciidamada maraykanka iyo kuwa kale oo huwan ah bayaan ka soo baxay maamulka gobolka kurdistan ee dalka ciraaq ayaa lagu sheegay in diyaaradda ay soo rideen maleeshiyaadka ay ku sheegeen inay yihiin kuwo aan sharci ahayn maleeshiya taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday saldhigga ciidamada maraykanka ee ku yaala garoonka arbil ee dalka ciraaqa sidoo kale mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa sheegay in tan iyo bishii oktoobar sanadkii hore ay la kulmeen in ka badan boqol weerar oo lala beegsaday saldhigyada iyo masaaliixda maraykanka ee ku yaala ciraaq iyo suuriya
سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa warren waa maxbuus amerikaan yahuudi ahaa oo markii dambe ku shahiiday xabsiyada alqaacida ee gobolka wasiiristaan ee waddanka bakistan dhowaan mu'asasada warbaahineed ee asaxaab ayaa baahisay maqaal markii ugu horreysay lagu soo gudbinayo tafaasiil la xidhiirta qaabkii uu waarin u qaatay diinta islaamka iyo waxay ku fakarayeen hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida si isxaaq looga faa'iideeyo islaamka iyo muslimiinta waxaad ku soo dhowaataan xalqada afaraad oo aanu ku egayno nuxurka maqaalka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab waxaana soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما mararka qaar waxa uu adeer isxaaq salaada ku hortugtaa mid ka mida walaalaha si uu isaga hagaajiya qaabgudashadeeda isagana ilaaliya khaladaadka aanu aqoonta u lahayn waxa uu sidoo kale maqashiiyaa mararka qaar aayadaha qur-aanka kariimka si uu isaga hubiya in qiraa'adiisa qur-aanka ay tahay mid saxan marka uu casheeyo kadib waxa uu sameeyaa socod laba saacadood ilaa hal saaco gudaha guriga ah isla wakhtigaasina waxa uu dhagaystaa siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam firaashka hurdadana waxa uu aadaa marka ay saacaddu tahay afar saac iyo tobanka habeennimo wixii ka dambeeyey markii uu adeer isxaaq qaatay diinta islaamka xiriirka ka dhexeeya isaga iyo walaalaha waardiyaha ka haya waxa uu noqday xiriir saaxiibtinimo iyo jaceyl allah dartii ah walaaluhuna waxa ay ku dadaaleen in si gacaltooya ku jirta ay ula dhaqmaan isaguna waxa uu mar weliba talooyin siinayay walaalaha maadaama uu ahaa waayeel khabiir ah mararka qaarna walaaluhu waxa ay cuntada ku diyaarinayeen qolkiisa isaguna talooyinka iyo qaabka la isugu dara ayuu siinayay si guud bii-ada nagu hareeraysan waa mid wanaagsan oo nabdoon walxamdu lilaah markii aan gaaray gurigii uu joogay adeer isxaaq waxaan walaalaha ka codsaday in joodarigayga ii dhigaan qolka isxaaq koob iyo toban maalin oo aan halkaas joogayna inta ugu badan isaga ayaan waqhti la qaatay manhajka waxbarashadiisa oo kooban waa sidatan siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo uu mar dhammaystay markii labaadna uu dhegaysanayo in maalinkiiba ugu yaraan hal jeer uu salaada ku hortukado mid ka mida walaalaha si uu isaga saxo qaladaadka kaga jira in mid ka mida walaalaha uu maqashiiyo aayadaha qaar ee qur-aanka kariimka si uu isaga wanaajiyo tilaawada iyo duruusta luuqadda carabiga oo alle mahadii si fudud ayuu luuqadda u baranayaa waxaan ka codsaday marka uu dhammeeyo dhegeysiga siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu bilaabo dhegeysiga siirada abuubakar asidiiq kadibna uu ku xijiyo cumar binulkhadaab kuwaasoo uu duubay sheekh anwar al cuulaqi raximahullaah waxaan rajaynayaa in siirada labadaasi saxaabina uu dhammeeyo kadibna waxaan eegi doonaa kutubta iyo duruusta ay habboon tahay inuu ku xijiyo idinkuna waxaan idinkaga fadhiyaa inaad kasoo tala bixisaan duruusta ay tahay inuu qaato waxaa kale uu adeer isxaaq dhammeeyey dhegeysiga siirada salaaxudiin al ayuubi raximahullah oo ay siiyeen walaalaha ka hor inta aan anigu u imaanin marka laga hadlayo barnaamijka waxbarasha iyo tarbiyeenta walaalka anigu waxaan jeclahay in qaab waxbarashadiisa ay noqoto mid si tartiib ah ku socota oo midba midda ku xigta uu ku socdo halkii aan mar keliya siin lahayn tobannaan cashar ama aan hordhigi lahayn kutubo waaweyn oo adag dhowaanna waxaan rajaynayaa insha allah inaan siino kutub ka hadlaysa dhacdooyinka mucaasirka ah laakiin hadda waxaan xoogga saaraynaa inaan aasaaska ka dhisno si isagoo awood lahu ula falgeli kara qadaayaadka mucaasirka waxaa dhici karta in maanka walaalaha ay kusoo daadegto su-aal ah isxaaq ma ka dhabbaa waxaan uu samaynayo sidaan horay usoo sheegay waa waajib inaan qirno in insaanku uu yahay mid daciif ah awoodihiisuna ay xadidan yihiin annagu awood uma lihin iyadoo weliba aan tashanay istiqaaro samaynay inaan arrimaha taagan ku mulaaxadayno si kooban mooye allahna waxaan u weydiinaynaa isxaaq inuu ka mid dhigo kuwa hanuunsan annaguna uu naga dhigo kuwa allaah tala saarta sidaasi darteed waxaa la inaga rabaa inaan insaanka kula macaamilna hadba waxa ay noo muujistaan waxa qarsoonna aan allaah u dayno mulaaxadaadka iyo taxliilka aan ku sameeyey shakhsiyadda isxaaq iyo habdhaqankiisa ilaa iyo hadda iigama soo bixin wax igu dhaliya fakir ahaan inaan isugu sheekeeyo in isxaaq uuna dagayo wixii qayb ahna alle ayaa og walaalaha afar iyo labaatanka saac maalinkii iyo toddobaad weliba la joogana kama maqlin inay ka shakisan yihiin isxaaq taas cagsigeeda waxaa jira arrimo badan oo ii muuqanaya in isxaaq ay dhab ka yihiin waxa inooga muuqda waxaana ka mid ah marka aan wax ku dhisto muddada fog ee aan la noolaa isxaaq su-aalo weydiin iyo baaritaano badanna aan ku sameeyey waan ka shakisanahay in isxaaq ay ka suurowda inuuna dhagro isxaaq habeen iyo maalin gudaheeda kuma qaadan diinta islaamka horay ayaana idinkugu sheegay isbedelada uu soo maray isxaaq markii hore ma jirin wax ififaalo ah oo muujinaya inuu diinta islaamka qaadanayo kadib waxa uu dareemay dulmiga iyo gaboodfalka ay dadkiisu u geysanayaan muslimiinta taasoo ay tusisay damiirkiisa bani aadannimo muddo kadib waxa uu bilaabay dhegeysiga aayado ka mida qur-aanka kariimka ah isagoo aan ihtimaam badan siinaynin laakiin danayntaasi way sii korortay markii dambena waxa uu bilaabay inuu akhriyo tarjamada ingiriiska ee qur-aanka kadib waxa uu bilaabay inuu dareen wanaagsan qaado marka aan u micnaynaya aayado ka mida qur-aanka oo isaga quseeya ama aan siino tarjamada musxafka ama aan uga sheekayno mawaaqif ka mida siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam ama siirada cumar binulkhadaab radiallahu canhu goor dambe waxaan arkay inuu mararka qaar isticmaalayo kelimadda allaah halka markii hore uu isticmaali jiray kelimadda good oo la micno ah alrab maalin maalmaha ka mid ahna waxa uu i weydiiyey haddii uu islaamku soo galo mala noolaan karaa xaaskiisa iyo qoyskiisa waxa uu ku celcelinayay inay jirto sabab uu halkan xabsiga ah u joogo waxa uuna bilaabay inuu arrimo badan uu ka fakero markaas ayaan u bandhigay aayaddan ka mida qur-aanka kariimka قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم
mar weliba waxaan u sheegi jiray inay la gudboon tahay inuu allaah weydiisto inuu arrinkiisa fududeeyo waxa uu iigu jawaabi jiray inuu qur-aanka akhriyo maalin maalmaha ka mida waxaan u sheegay inaanu ka walwalin qoyskiisa marka uu qaato xaqa waxaa muuqatay inuu aad uga dhagadhigayo waxaan u sheegayey maalinkii iigu dambeysay ee aan ka tegayey waxaan xusuustaa inaan si toos ah ugu sheegay in haddii uu sidaani ku dhinta aanu islaamnimada soo gelin uu jahanamo ku dambayn doono mulaaxadadii ugu dambeysay ee uu hadalkaasi ka bixiyey waxa ay noqotay waxay ila tahay inay jirto sabab aan halkan u joogo waxa uu aad uga hadlayay qafaalkiisa qodobada soo socda waa mulaaxadaadkii iiga soo baxay koob iyo tobankii maalin ee aan la joogay isxaaq kadib markii uu qaatay diinta islaamka markii ugu horreysay ee aan la kulmay markii uu salaamay kadib ma arkin waxyaaba ii muujin kara in isxaaq uu u qaatay islaamnimada dana adduunye darteed waxaan arkay inuu aada ugu adadkaa gudashada cibaadaadka tusaale ma arkin hal salaad oo maalin maalmaha ka mida ka tagtay marka uu walaalku addimo waxa uu isxaaq ahaa qofka ugu horreeya ee soo kaca iskuna diyaariya salaada mararka qaar oo ay walaaluhu qaadanayaan darsiga carabiga maadaama isxaaq uu yahay qof waayeel ah waa uu iska seexan jiray laakiin marka uu maqla adinka horey ayuu ka soo kacayay isagoo soo weyse qaadanaya waxaan kaloo arkay inuu indhaha isku qabanayo marka uu salaada tukanayo sida muuqatana waxa uu tarkiiska saarayay aayadaha uu akhrinayo subxaan allah arrintan waxa ii soo xusuusisay muslimiinta cusub ee aan ku arkay reer galbeedka kuwaasoo aada ugu dadaali jiray cibaadaadka munaasabado badan waxaan arkayay in isxaaq uu aada uga digtoonaa inuu ku dhaco dembiga xanta mararka qaar waxaa dhici jirtay inuu ka sheekeeyo walaalo ka mida ragga xaraasada ka haya arrimo ay sameeyeen oo markaasi aan goobjoog ahayn laakiin waxa uu iska ilaalin jiray in magacyadooda uu sheego waxa ayna ila tahay in tani uu kaga gaashaamanayay xanta arrintaanna way adag tahay inuu qofka iska doondoono inta badan waxa uu walaalaha ugu kaalmayn jiray howlaha ay qabanayaan tusaale waxaad arkaysaa in sijaayadda salaada uu qaado marka salaada la dhammeeyo ama uu soo dhiga marka salaada la tukanayo waxaan sidoo kale mulaaxadeeyey inuu ahaa nin gob ah oo jecel in cuntadiisa gaarka ah uu walaalaha la jooga wax ka siiyo sidaba ay dadka waayeelada ah inta badan jecel yihiin
أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وإلى المعروف أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وأرى المنكر لا أرضى به وأعري أهله أنا وجد وأرى المنكر لا أرضى به ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله